bismillaah ujeeddo caddeen xukun maxkamadeed maanta oo ay tahay taariikhda sagaalka bishii sagaalaad kun afar boqol afartan iyo kow hijri waxaa maxkamadda shareecada islaamka la keenay eedaysane yaasiin maxamuud cumar oo da-diis tahay labaatan sano jir waxaana lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus oo la shaqeeya sirdoonka maraykanka loona soo diray inay soo gudbiyo macluumaad oo ku saabsan rag ka tirsan mujaahidiinta iyo lambaradooda intaas kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay eedaysane yaasiin maxamuud cumar wuxuuna ku jawaabay sadatan anigoo joogo muqdisho waxaa is aragnay nin aan isgaranaynay oo ka tirsan sirdoonka murtadiinta waxaa ii soo bandhigay inaan la shaqeeyo waana ka aqbalay wuxuuna ii geeyey nin maraykan ah oo joogo xalane markaan is aragnay ninkii maraykanka ahaa waxaa isla afgarannay in shaqo jaasusnamo ah liigu soo diro gobolka shabeellada dhexe isagana waa ka aqbalay wuxuuna ii ballanqaaday ninkii maraykanka ahaa inay isiin doono lacag haddaan ku guulaysto lambarada iyo raggii oo la doondoonayay oo isigii ii soo diray kadib waan soo laabtay waxaan imid gobolka shabeellada dhexe anigoo ku howlan shaqadii la ii soo diray ayaana gacanta liigu soo dhigay xukunka maxakamadda intaas kadib maxkamadda markii dhegaysatay waxay lagu soo eedeeyey eedaysane yaasiin maxamuud cumar iyo jawaabtiis oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxaa ku xukuntay dil oo xaduridda ah maraajicda loo uskaday waxaa ka mida qur-aanka kariimka suuratulmaa'ida aayadda konton iyo koowaad allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu lyahuuda waannasaara wliyaa'a bacduhum wliyaa'u bacd waman yatawallahum minkum fa innahu minhum ina allaha laa yahdi lqowma aldaalimiin iyo xadiidkii rasuulka salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi cabdullaahi bnu cabbaas ina werinayo rasuulka salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi wuxuu leeyahay man baddala diinahu faqtuluuhu rawaahu lbukhaariyu wa abu daawuud waatirmidiyu waannisaa'iyu wa ibnu maajah wa axmed iyo xadiidkii kale oo cabdullaahi ibnu mascuud weri radia allaahu canhu qaal qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama laa yaxillu damu imri'in muslimin ilaa biixdaa halaahin athayibu azaani waannafsu binnafsi waataariku lidiinihi almufaariqu liljamaacati rawaahu lbukhaariyu wa muslim haddana waxaa sii gudagalaynaa insha allah tanfiidkii allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar walilaahi alxamdu